والصلاaة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيma علمتنا وبالا علينا baabkii baan ku jirnay oo qeybtii badnayd ba ay harsanayd salaadu hadday ruuxa dhaafto bal oo dee ama hurdo ku dhaafto iyo nisyaan iyo qadaha uu qallaynayo iyo inay mudan tahay ba in hore loo qalleeyo si uu cibaaradu kaba cabiray bal markaa xadiis abu hurayra ayuun baaban soo aragnay oo baabkaan ka soo aragnay kollay axaadiid ka yar dheer baa inoo dambeeya oo xukunka masalada iyo mucjizaad kale oo rasuulka ilaahay mucjizaadkiisa iyo aclaamtii nubuwada ka mid iyo axkaamo kale ay noogu sugan yihiin wuxuu yihi markaa musanifku raximah اllahu tacaala وxadaثna shaybaan bnu faruq qala xadaثna sulaymaanu yaعni bn اlmugiirati qala xadaثna haabit can cabdالlahi bn رabaxi can abi qataadata qala anahu qaal cabdالlahi bn رabax oo ansaar aduu taabici dhaxana ah iq ah ayaa wuxuu xadiidka ka warinayaa صaxaabigan jaliilka ah ama farisu rasuuli llaahi salى اllahu عalيه wasalam waaba farisu rasuuli llahi abu qataada taas buu kaba warinayaa oo adugu dee isna ansaara qaala wuxuu yihi abu qataada aلsalami khadabanaa waxaa noo khudbeeyey rasuulu llaahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulkii ilaahay ayaa noo khudbeeyey naa safar bay ahaayeen madiine ma joogaan kollay rasuulka ilaahayna waxdee inuu arrin ay tahay inay ku talagalaan oy ogaadaan buu doonayaa inuu u sheego cid gaaraya in khaasiyeyntii dee madaxda ahaydun umuu sheegina si guud buu ugu khudbeeyey si arrintan loogu talagalo wuxuu ku yidhi faqaala inakum idinku tasiruuna waa soconaysaan cashiyatakum galabtiinan oo dhan iyo walaylatakum habeenkiinan inoo soo gelaya caawa waa socon doontaan wata'tuuna waa imanaysaan oo waxaa ku aroori doontaan almaa-a biyaha in shaa allahu tacaala ilaahay hadduu iraadeeyo qadar berri rasuulka ilaahay baa ciidankiisii iyo dadkii la socday baa wuxuu ku yidhi alcashi saraynu u soo marnay waa maa bayna zawaali shamsi ilaa guruubiha markaa cadceeddu ay zuusho ilaa ay ka dhacayso ayaaba dee cashi la yidhaahayo kolley xadiidkii sujuudi saawiya waa ti aynu kuba soo maray ixdaa salaati alcashiya salaatay alcashiya marka waa gelinkan dambe oo dhan oo maanta iyo caawa oo dhan baad socon doontaan welibana saa halkii biyo aan ka helaynay kuma gaadhaysaan ee biyaha wuxun baa gaadhi doontaan ku aroori doontaan oo tegi doontaan meel biyo leh waxa weeye waa berri uun dadkuna biyo sidaasay haystaanba ma jirin dhulku waa kulul yahay marka wuxuu yihi abu qataada fandalaqa naasu dadkii baa socday tegey laa yalwi isagoon u jeegsanahayn oonu kuba leexanayn axadun axad calaa axadin axad oo markuu warkaa malaa may qabin oo hadday warkaa qabaan dee horaa loo degdegi lahayo nin kastaaba hagaag waa u socon lahaaye markii rasuulka ilaahay warkaa u sheegay salawaat ullaahi wasalaamu calayh ayay socdeen isagoon axadna axad sugayn macnaa nin kasta dee waa maalinba gerinkeedii oo dhan iyo habeen dhan berrina wakti laga gaadhaba de waa waktigiisna waa maalinimadaas waktigii laga gaadho nin kastaana waa ogyahay waxaa dee biyana lagama maarmayo haddaba waa degdegayeen weyo nina nin uma joogsanahayn waa la socday laa yalwi axadun calaa axad dee kollay qolooyinkiina sharaxaysta laa yacdifo kuma leexanayn weyo uma joogsanayna macnuu asalka hore dee lafdigu waa min layl cunuq luquntaoo la dadboo la leexiyo taas baa layil lagu magacaabaa layil firash xataa waa doobitaankiisii iyo macnuhu waxa weeye laa yacdifu calayhi walaa yatadiru macnaa waa isagoo dee xagga isay u degdegayeen u soconayeen ruuxna ruuxu ma joogsanahaynba ma sugahayn xaggiisa kuma leexanahayn way socdeen laa yalwi axadun waay taasay socdeen waxaana uu halkan leeyahay shaarixu raximah llahu tacaala intan ah rasuulka ilaahay khudbadiisii bal xadiidku waa yar dheer yahay oo saan dee u yar kala horreysanayn fawaaida dib ugu soo laamin inay mustaxab u tahay oo ay sunno u tahay dee ciddii madax jeesh ama ciidanka uba ahayd hadduu arko dee wax ay matalan idaa ra'aa maslaxata liqowmi ficlan arrin dee muhim oo jira inay maslaxadu ay tahay in si guud loo wada ogeysiiyo inuu dee warkiisi loo wada maqlo loogu diyaar garoobo dee hadday maslaxadu ku sugan tahay weeye ou markaas bal si dee iclaan guud ahaaneed uu ogeysiiyo si dee arrinkan iyo waxaan dee uras ku baraarujinayo loogu diyaar garoobo marka rasuulka ilaahayna salawaat ullahi wasalaamu aleyh wataatuna alma in sha allahuna dee walaa taquluna liamri ini faacilu dalika gada ilaa an yasha allahu di waa camal falkiibe wuxuu yihi markaas saxaabigii lakala horey markaa waa la kala socdayba fabayna qaala abu qataadata fabaynamaa waqti rasuul llahi salى اllahu alيyh wasalam rasuulka ilaahay yasiiru uu soconayo xataa ibhaara macnaa rasuulkii ilaahay baa waa socday isaguna dadkiina intoodii badnayd way ka horeeyaanba xata bhaara laylu ilaa habeenkii kala badhmay weeye oo ibhaara layl waxaan filayaa inayna horeyna markii mawaaqiida lafdigana ma ficilka usoo maray waa ficil sulaasi oo dee asalkiisii horena sulaasi mazila weeye sayxmaaro oo kale manaa ibhaara laylna ujeedadu waa habeenka intiisii badnayd baaba tagtay ama waaba kala badhmay inta safarsana iguma fasiran haddaba rasuulka ilaahay isagoo soconaya ilaa habeenkii waa la guuro gelayay ma aha oo habeenka gelinkiisii dambe la guure waa socodkoodii geli maalintii ay soo bilaabeen bay ku jireen haddaba rasuulka ilaaha soconaya ilaa waktigaas wa ana aniguna alىa janbi ay asiru aan soconayo ilaa janbi ayaa qaala muxuu yihi fanacasa rasuulkii ilaahay baa lulooday rasuul ullahi salى اllahu alayh wasalam raaxiladii waa fuushan yahay waa la socdaa dee markaas haddaba rasuulkii ilaahayna dee inay neefkan geelu saaran yahay ama raaxiladan koorihiis yaraa ama qatarka ay odhanayeen unbuu ku fadhiyaa wax kale oo gibil iyo waxyaalo celinaysaana ma jirto haddaba rasuulka ilaahay baa isagoo saasa lulooday famaala waa ka janjeersaday oo waa leexdoo dhinac buu u iishay can raaxilati raaxiladiisii isaguna waa ku dhowyo waa la socdaa faataytu waanu yimi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh fadacamtuhu waan tiiriyey rasuulka ilaahay isagoon toosin aan waxa weeyaan dareensiin de rasuulka ilaahayna waaba malaa yar gamayo amaagaan bu ululaysna ayuu saa in yar intuu yar taabto adigu dee alkiisii ku celiyo waan tiiriye buli macnaa fadacamtu aqamtu waasnatu ayaa macnuu yahay oo aqamtu maylahu maylkii iyo dee waa kan oo dhinac u iishaye tii ayaan toosiyey oo waxaan u noqdayba ka dicamati lbinaa dicamadu waa tiirka oo kale ama tiirkaan ujeedaabe fadacamtuhu min ay min gayri an uqida anigoon toosin rasuulka ilaah dee si latiifa ayuu rasuulka ilaahay u taageeray saas u toosiyey xataa ictadara ilaa uu rasuulka ilaahay ku toosnaaday calaa raaxilatihi hagaag siisii hore uu ku noqday uu hagaag u fadhiyey qaala wuxuu uhi uma saara waa socday rasuulka ilaahay waa la socdaa xataa tahawara laylu ilaa habeenkiiba uu dee waxa weye intiisii badnayd ay tagtay weeye tahawara layl macnaa dahaba akaru waa intii badnayd habeenku uu socdayo wuxuu leeyahy lafdigani wuxuu kasoo jeedaaba tahawuru lbinaa waa marka dhisku ku dhow yahay inuu dumo uu ku dhow yahay taasoo waxaa la yidhaha tahawara laylu ama tawahara habeenka intiisa badani markay tagto calaa shafaa jurufin haarin macnaa dumaya ma ku dhow inuu dumo xataa tahawara laylu markaasuu uma saara xataa tahawara laylu maala bal maaladan jawaab idaa qadaran baan idaa aan halkan qadaranayn aan jawaab ugaba dhigaynaa oo waxaa markaa laqbadi noqon uma saara waan qadarayna baan ujeedaaye uma saara waa socday rasuulkii ilaahay xataa tahawara laylu xataa idaa tahawara laylu markii habeenkii intiisii badnayd ay tagtay ayuu maala markaa idaadaa muqadarkay maalana jawaabteedii noqon ayuu maala can raaxilati haddaa rasuulka ilaahay waa lulooday sidoo kalea kuba timi dhinac buu saas ugu iishay qaala wuxuu uhi fadacamtu haddana rasuulka ilaahay baan taageeray toosiyey min غayri an uuqidahu anigoon toosin xataa tadala ilaa uu ku toosnaaday oo uu markaa dee si toosan uu fadhiistay calaa raaxilati raaxiladiisa oo maylkii iyo iilashadii uu dhinac saa ugu iishay ayaa ka ba-ay rasuulki ilaah hogaan buu is u fadhiistay qaala wuxu uhi uma saara waa socday rasuulkii ilaahay xataa kaana ilaa uu ahaaday habeenkii lamaba fadhiisan marna bay degin min aakhiri saxari waktigan suxuurta aakhirkiisa waa waa beri baa lagu dhow yahay markuu waktigaa uu kuba sugnaaday idaadii waa tan eeg halka aan qadaranay mid laba mid waata halka noogu sugan ayuu maala maylatan hiya ashaddu min almaylatayni aluulayeyn rasuulka ilaahay baa dhinac buu u janjeersaday u iishay weliba mid ka adag oo ka ziyaadsan weeyaan oo ka badan labadii maylee hore kaba badan xataa kaada ilaa uu dhowaaday yanjafilu inuu dhacaba inuu raaxiladii kaba dhacaba rasuulka ilaahay ilaa uu dhowaaday oo dee in jafala waa jafala mudaawiceed weeye oo jafalahu uu riday weeyaan in jafalana waa dhacay markaas oo waa mudaawacadii jafalaad bal markaa xataa kaada ilaa uu dhowaaday yanjafilu bimacnaa yasqudu inuu dhacaba uu dhawaado oo intii hore in ka badan ayaa rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh ilashadiisii iyo taasi ay ahaydba markan dambe faataytu waan u imi kaba dheero saxaabigani waa ag socdaa uun fadacamtu haddana waan taageeray rasuulka ilaah inta oo siiyey farafaca ra'sa markaasuu indhi rasuulka ilaahay madaxiisii sare u qaaday oo indhii kala qaado faqaala wuxuu ihi man haadaa waa kuma kan ee ficilkana waa dareemay oo arrinkuu dareemay qultu waxaan ihi abu qataadata ana abu qataadata abu qataadaan ahay oo de waasaan horena usoo marray kollay aadamka inoo dambeeyaba oo kollay gusriya baan kusoo marray inay habboon tahay ruuxii dee markaa uu musta'dinkii oo kale guri yimaado ama waa kuma la yidhaah waxaa lagu yaqaano inuu sheegay inuu yidhaah waa aniga ee wax faa'iidoo ku sugan baaban jirin waa kumadu in la gartay ahayd oo lagu garto dee anwaa anigana tacriif kuma sugna oo bal markaa inuu magaciisii sheego sa saxaabiganba yeelay oo uu yihi magaciisii uu sheegay marka wuxuu leeyahayna abu qataada waa nooc yar inay kunyadu nooc yar maamuus oo magaca mujaradka xagga xurmada iyo sharafta iyo maamuuska way uga badan tahayba isagiina waa kamis sheegayo oo kale marka wuxuu leeyahay iyada tanna baasi kuma sugna hadduu kunyadiisan lagu yaqaano dee maaha nooc fakri iyo isweyneyn iyo waxaasi markaa kuma sugnaanayaan waa wixii lagu yaqaanay buu sheegayaa oo dee ruuxii magaciisii loo yaqaanay ayaa dee kunyadiisa la odhan karaa sheegashada uu ana abu fulan iyo yidhaaho dee waa nooc si isaga dee tan isagii dee ama yarfan ha noqoto ama ismaamuus iyo isweyneyn haba noqotaa laba utiryataa laakiin tan ruux haddii waxaan lagu yaqaano dee waa sayn ana umuhanina waataynu soo maray walo la yihi magaceedaba ka ahaa abu qataadana qaala wuxuu uhi mataa gormu kaana ahaaday haada waa socodkaaga dhinacayga aada socotaa masiraka mini socodka aniga aada xaggayga socoto ujeedadu socodkan iyo isnaadkan iyo socodkan sayruka haada ilaa goor muu ahaa masiraka mini waa socodka aniga xaggayga adee dhinacayga socotay adigo anigaba idhowraya oo ilaalinaya qultu waxaan idhi maa zaala kama suurin haada kaasi waa sayrkaygani masiirii socodkayga iniyo sayrkaygan aan dhinacaaga socdaa inuu socodkayga yahay mundu laylati ay fii hadihi leyla waa habeenkan oo dhan saa ayuun baaban kuu dhinac socday taas buu yidhi qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamuh calayh xafidaka allahu ilaahay haku ilaaliyo bimaa wixii ay ay biladiikii xafidta aada ilaalisay oo bi isaga nebiyahu haddaan ism mawsuul kaba dhigno anaa waxaaba ka ron in maada aan masteriye kaba dhigno kallay dee bihida dambada iska ziyaada iskaba noqon oo aan idhaahno xafidaka allahu allaha ku ilaaliyo bimaa xafidta haddii maadii masteriyatayda ficilkii baan maser u awilay ayaan ku u bedelaynaaye bimaa xafidta ay bixifdiga bisababi xifdiga baadna sababiyay noqon ilaalintaadii sababteed nebiyahu nebigiisa aada ilaalinaysay oo adigaa rasuulkiisii ilaalinayay haddaba ilaalinta aada nebigiisa ilaalinaysay sababteed ilaahay adigana ha ku ilaaliyo waa duco uu duceeyey wax fiican buu sameeyey ee bal markaa tiibuu ugu duceeyeyba waxaana halkan sharaxay iguma sugan oo fawaaidda xadiidka kaba mida dee xadiid kale aduu dheer yahay waa kolba qadcadan joognun baan wixii ku sugan sheegaynaa inay dee mustaxab tahay waa siduu sheekhu kaba cabiray raximah اllahu tacaala alimaam muxyidiin in ay sunno u tahay ruuxii wax fiican loo taro macruuf loo sameeyo cid kale macruuf u samayso dee horta bal abaalkii iyaduna aba la isfaraybe inuu u duceeyo ruuxii macruufka u sameeyey taa uu duceeyo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh saxaabigan ee arrinkaa uu laba yimi daraaddeed waa kan ugu duceeyey salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dee xadiidna sheekhu wuxuu ka cabirayba kale oo saxiix oo mashhuuraba kuma yimi o wuxuu sheegayaa xadiidkii macruufka ahaa man sunica lahu macruufun marka maya dee waman sanaca ilaykum macruufa fakaafiuuhu fain lam tajiduu ma tukaafiuunahu fadcuu lahu axadiid ruuxa wax fiican iyo macruuf idiin sameeya abaalkiisa idinkuna waa abaal celiya haddaa weydaa waxaa ugu abaal guddaan fadcuu lahu wey u duceeya rasuulka ilaahay xadiidkii kalena muxuu ku yihi man sunica ilayhi macruufu faqaala lifaacilihi jazaaka allahu khayra faqad ablaqa fi sana waa ducata ugu dheero ilahay buu ka xawilay oo wuxuu leeya anu waxba kuma qaban kareen ba ilah ruuxa macruuf loo sameeyo ruuxii macruufka u sameeyey ku yidhaha jazaaka allahu khayra ammaantii waa ku xeel dheeraado isaga waa nooc dee maha waa de abaalkii inay shukrigiisii ayay tani kaba mid tahay kama kufriyin waa ku shukriyey weeyaan oo ammaantii waa kuba xeel dheeraada kuwaasuu ishaaraya rasuulka ilaahi waa ka yidhi xafidaka allahu bima xafidta bihi nebiyahu bisababi xifdika nebiyahu ilaalintii oo markaa ba'dan waan ka wada booday oo markaa bihidana marka aad mawsuulo kaba dhigan ilaalintii aad ilaalisay nebigiisii taa sababteed ilaahay adigana ha ku ilaaliyo de waa duco weyn weeye oo ilaalin adduunya iyo mid aakhiraba isaga way ugu dhammaanaysaabeen uma qaala rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi waktigaas cidba agtooda ma socoto ciidanna way ahaayeen dadkiina waa kaa saxaabigu inoo sheegay markuu rasuulka ilaahay warkaa yidhi ayaa malaa dee ay noqotay jantaa rogan oo ninkastaa dee biyaha berri la beegsanayo ayaa keenay inaanay isa suginba markaasaa wuxuu yihi altarana basta ii taalo oo ta'da in la fadxiyo waxaan arkaya sharaxyada qaarkood sida sharaxa alkawkabalwahaajo talo damadeeda ku damiyey ama sad ku damdinayo hal turaana laqba ahaana aad bay taasi uba fiican tahay oo hal turaana haddii ta'du ay damisan tahay maxay noqon dee tura waa dami hal turaana maynoo malaynaysaa nakfa inaan qarsoomayno cala nnaasi dadka ama hal taraana dee maana ictiqaadsantoo dee miyay kula tahay u weeye oo ma u malaynaysaa marta inaan dadkii waa kuwa noocidi inaan dadkii ka qarsoomayno oo cidba aanay inoo dhoweyn uma qaala rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi haddana oo uu raaciyey su-aashiisaa hore hal taraa miyaad arkaysaa min axadin axad dadkeenii kaba mid ah asxaabtii kaba mid ah miyaad arkaysaa cid miyay ku muuqatay waana habeen madooba de haddii ruuxa u dhow mooye ruuxa dheer ina ma arki karo qultu waxaan idhi buu idhi waxaa odhanaya abu qataada aadaakani raakibun waa nin waxfooshan oo raakib ah ayaaba inoo dhow waaba kan uma qultu haddana waxaa idhi haadaa raakibun aakhar haddana waxa soo baxay raakib kale ayaa soo baxay xataa ijtamacnaa ilaanu isu tagno nu ururnayba oo fakunaa waxaanu noqonay sabcata rakbin waa toddoba raakib baan noqonay rakbinna waa jamcu raakibin weeye sa dee saaxibba saxbin loogu jamciyo ayaa raakibna rakbin looguba jamciyaa bal matala markaa oo waxa meeshii ay isugu yimaadeen iyadoo rasuulka ilaahayna kaba mid yahay toddoba raakib dadkuna intaa aad bay ugaba badnaayeen qaala wuxuu yihi waxaa odhanaya abu qataada famaala wuu leexdayoo rasuul llaahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahi can ariiqi ariiqii buu ka leexday fawadaca markaa waday hayeen wadadii buu ka leexdo dee inuu deguu doonayaa yar nastaan bal intaas waana wakti waaguba dhow yahay cani ariiqi oo fawadaca ra'sa wra madaxiisii ayuu dhulkii dhigay wale leexashada dariiquna ee waxa ahayd rasuulka ilaahay sidaa uu laba yimi waaba isagoo qowlkiisiina dee ama si uu dadkaba inafaray ee inaga inafarayna uu fulinayo wuxuu xadiid kitaabka ku dambeeya kitaabkan uu ku iman doonaa imo kalena way la wadaagsadeen waana xadiid abu hurayra kuba yihi idaa carastum faاjtanibuu الطariiqa fainahu ma'wa اlhawaami waa dadkaa guuro gelaya safaradaas weeye haddaad degtaan habeenkii aada degtaan meesha dariiqaa wadooyinkaa degina ka dheeraado ka durka waxyaalaha hawaamta ah ama ha noqoto waxyaalaha muxaqaniina ha noqoto bal bahallada haba noqoto habeenkii de waa meelo ay ka qaraabsadaan oo yimaadaan oo markaa taasoo dee khatarteeday leeday weeye ee ka durka meesha dariiqa markaa habeen degaysaan haddaa habeen degtaan rasuulka ilaahina waa sida uu yeelay oo dariiqii ma degin ee uu ka fogaaday oo uu ka leex dariiqii baa laga baydhay markaasay meel degeen ay yar seexanayaan oo waa kan rasuulka ilaahay seexday uma qaala wuxuu yihi ixfaduu calayna salaatana ixfaduu ilaaliya calayna korkeedna ana calada macnaa laamun weeye macnaa lana inoo ilaaliya weeye salaatana salaadeena waa salaadii subaxo baryaadayna dhaafine halkaa dee yar kolley waa la jiifsanaya dhammaan way wada jiifsanaya iyagoo maalintii oo dhan iyo habeenkii way soo wada socdeen oo nin kastaaba malaha waa u baahnaa inuu dhinaca dhulka dhigay hadda wuxuu bal salaadeedii inooga warhayo inoo ilaaliya waa la wada seexday hordadii baa de waqca de waktigaas waa dadaalan oo kolley de waan tasaw ama aan dee dareemaynaaba maalintii oo dhan soo socday ama habeenkii oo dhan la socday waktigana waa ku dhawaad ay tahay dee kolley si hurdana ugu baahan yahiyo de inaan dhib yaraan lagu toosahayn fakana waxa ahaa awala man shaksi kii ugu horeeyey oo istayqada soo baraaruga rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay walxaal ashamsu oo rasuulka ilaahay uu toosay walxaal ashamsu cadceedu fii dahrihi dhabarkiisa ay ku suganta ujeedadu iftiinkeediiba uu dhabarkiisa hayo way soo baxday wey cadceeddii way soo baxday iftiinkiisa iftiinkeedii baaba dhabarkiisa hayay oo iftiiminayay ayuu toosay iyadoo adu macnaa cadceeddii aanay dheeraanin bee soo baxday ayaa rasuulka ilaahay isagana dadkii ugu hor toosay ayuu toosay qaala wuxuu yidhi abu qataada odhanaya faqumnaa waanu kacnay fazciina xaalan nahay kuwa argagaxsan naxsan waa arrintan sida dee tii xalay ma casharkii inoogu dambeeyey abu hurayra ama xadiidkii inooguma sugnayd oo dee salaadan dhaaftay iyo umuurahaasay ka naxeen kaba argagaxeen uma qaala rasuulka ilaahay baa wuxuu uhi salawaat ullahi wasalaamu caleyh irkabuu fuula kolley xadiidkii abu hurayrena arrintaa ciladeeda waynu kusoo aragnay xalay farakibnaa waanu fuulloo fasirnaa waanu soconay xataa ida irtafacat ishamsa waktigaa waktiga cadceeddu soo baxaysa ay ahayd ba ilaahay cadceeddii kor noqotay ayaanu soconay markaasa xataa ida irtafacat markii ay kor noqotay ashamsu ayuu nazala rasuulka ilaahay degay uma dacaa wuxuu dalbay bimiida'atin weyso miida'a rekona horeynuu soo maray midharana waaba la yidhaahaa waa waxaan lagu weysaysto weelka lagu weysaystaa miida'a la yidhaaha oo waxa weeyaan dee waana ismigii aalada lafdiguna weysadii buu kasoo jeedaay lakiin waana lafti waliba de qiyaasa wasankii qiyaaskaaba wey bimida'atin kaanad ahayd macii macayga oo fiiha figeeda uu ku suganyay dadkuna biyo ma haystaanba shay-un shay min mayn waa weyse isagu uu watay abu qataada oo wax yar maha may buuxin wax yaroo biyi uu kuba sugnaa ayuu rasuulka ilaah yihi la kaalay qaala wuxuu yihi waxaa odhanaya saxaabiga xadiidka inoo warinayay fatawada'a wuu weysaystay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh minhaa miida'adii wuduu'an weyso duuna wuduu'in weyse duunkeed ah ujeeddada weyse khafiifa waa gaadhsiiyey xubnihii laakiin xagga biyuhu isticmaalay dee waxaa la hayaaba waa wax yar weliba uu doonaya waxa inay hadhaan marka weyso weyse dee ka waabsan oo ujeeddadu xagga marka la eega biyaha la isticmaalayo macnu waa wuduu'an khafiifan isagoo acdaadii gaadhsiiyo marka laba mid bay noqon inuu dee biyihii wuxuu kolba soo qaadaya saddexdii goorba haba maydha wax yaroo kooban ay ahaayeen iyo inuu mar ku kaaftoomayba halkuu dee saddex goor inta badan kaba maydhi jiray adigu wayse wayse ka waabsan duunkeeda oo khafiifa ayuu weysaystay halkana qolooyinkiina sharaxaysta dee cibaaraduna ay kuga sugan tahay wuxuu qaadi ciyaad uu sheeku leeyahay nawowi baa le qaadiga ciyaad oo ugu horeeyay kitaabkan sharaxiista dee waana sharaxanya kitaabkiisuna waa inoo madbacaysan yahay waxa weya oo ikmaal lmuclim muclim ah ayaa waxa weeyaan sheekhadiisa qaarkood baa wuxuu kasoo naqliyay bu ihi in ujeeddadu ay tahay wuduu'an duna wuduu'in tawada'a walam yastajib bimayin bal istajmara bilaxjaar waa weysaystay laakiin rasuulka ilaahay xaggii istinjadii si uu biyahan u dhowro biyo kuma istinjoone dhagxaantii buu ku istijooday marka asheekhu wuxuu yihi raximah الlahu taعaalى wanawowi wahada اladي zacamahu hada اlqaa'ilu qaladu daahir qaa'ilkan uu soo naqliyo qaadiciyaad ka soo naqliyey hadalkaas waxaan uu sheegtay waa qalad muuqdo ujeedadu waxa weeyaan qaladkan uu sheekhu sheegaya ee alistijmaar ama istijada dhagxa lagu istijoonayo wayso ama wudu laguma idlaaqo hadday luqo tahay iyo hadday curfi tahayba gees kalena haddii aan nidhi maka waa wayse wayse ka waabsan oo kale arrinkuna uu tandiifa istijmaarka waxaa looga jeedaa isaga nadaafo tan biyaa ku xasishaaba kuma xasileyso in la yidhaha nadaafo nadaafo ka yar baa meesha uu laba yimi dee ma noqonayso gees kalena abu da-uud baaba wuxuu wariyey limakbar nin la odhanayo qaadimkii rasuulka ilah xabashi ahaa xadiidkii qisadana ah tawadaأa wuduuءa lam yabtalla minhu turbu wayse ayuu weysaystay ana ciidiba qoyin biyaha u isticmaalay yarida ay yaraayen daraaddeed calaa kuli xaalin waad waa weysaystay waysadaa xubnihii u wada maydhay laakiin biyihii uu isticmaalay biyo kooban ay ahayd ha ka yimaadeen yarayntii uu biyaha yareeyey ama ha ka yimaadeen isagoo mar keliya ku kaaftoomay qaala wuxuu yihi abu qataada wabaqiya waxa hadhay fiiha fi lmidaati waa waysadii waxa ku hadhay shay-un mima wax yar tankiirta shay-un waa litaqliil weeye maaha wax weyn wax marka horeba wax yar baa ku jire wax yar oo biyo ah ayaa ku hadhay waysadii uma qaala liabi qataadata wuxuu ku yihi ixfad calayna inoo ilaali inoo xafid korkeena macnaa ixfad lana midaataka waysadaadan fasayakunu laha naba war weyn bay yeelan doontaa waa calaamtii nubuwada mucjizaadkiisii weeye nabana waa alkhabar weliba khabarka faa'iidada leh ee muhimkaa ayaa la yidhaha naba oo khabar waa kasii weyn yahay oo ka xeeldeerya waysadaadani war weyn bay yeelan doontaa war weyn bay yeelan doontaa inoo xafid waanan arki doonaa waa umuuro qaybuu kaba waramay say warkeedu wuxuu noqday waa xadiidkay inoogu soo socotaa way degeen weysayste uma adana bilaal bisalaati bilaal ayaa aadaanay oo salaadii xalaytaan kasoo hadalnay aadaanka iyo iqaamada salaada faa'itada ah ee weliba safarna waa la ahaaye iyo safarba ee axaadiidana kii horena iqaama inoogu sugnaa kana aadaankii oo ee taa horena waa siaan kusoo jamcinayna waa taa aan sooba sheegnay xalay soo aragnay bal waxaan leenahay dee aadaankii iyo iqaamadiiba rasuulka ilaahi waa wax inooga sugan fasallaa rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam ragcatayni rasuulka ilaahay laba ragcadood buu tukaday labada ragcadoodna dee sida daahirka waa sunihii subax ama waa sunihii subaxa taasba weeye oo imika labadan ragcadood ee rasuulka ilaahay tukaday salawaat ullahi wasalaamu alayh waxaanu deeta markuu tukaday dabadeed uma sala lgadaata haddana salaadii subax ayuu tukaday bal salaada subax dee waa tii qadaheeduba uu laazimka ahaa ay kana seexdeen sunnahan subaxana xalina waan soo ogaanay kollay laba faa'iida inoogu sugnaanaya rasuulka ilaahay tukashadiisan laba ragcadood uu tukaday oo sunnihii subaxoo mid weeyaane marka safarka la yahay sunnaha subaxa in la tukanayo waayo kollay tan cashar kuwa inoo joogsana laakiin kitaabku hadduu sii socday haddaad sii daalacato ama wax la arki karo ama dee laakiin matiga iyadoo ibnu cumar oo kale iyo uu leeyahay haddii aan sunno tukanayo salaada ayaan gataan yeeli lahaa safarkuu leeyahay sunno ma tukanayna wuxuu leeyahy haddaan sunno tukanayo dee salaadan labada aan ka dhigay baan afar ka dhigi lahaa oo bal markay noqoto sunayaasha kale aan witriga ahayn de khilaaf waa ka taagan yahay ma la tukanaya mise lama tukanayo maxaa markaa meesha inoogu sugan sunaa subaxu in la tukanayo rasuulka ilaahay waa tukan jiray waa kana tukaday marka taasi way inoogu sugan tahay safarka inaan sunayaasha kale uu ka adag yahay sa witrigana iyadna waa la tukadaa arrinta kale inoogu sugan ee iyadna muhimkii on xalayna taa iyada soo sheegno inooguba waxa weeyaan waa sunihii haddii uu ruuxa dhaafo in dee waa sunihii raatibad ahayd baan ujeednaa suna mudlaqa uma jeedno in dee qadihiisa la qadeeyaa wax jidaysan yahay yaanu waajib ahaanin ee in qadihiisa waajibiyo labada arrimoodba waa waxaan halkan ka faa'iidaysanaa ama labadaa shay intan ay inooguba sugan tahay muxuu yihi fasanaca uu sameeyey rasuulka ilaahay kamaa si kaana uu ahaa yasnacu si uu ku sameeyo kula yawmin maalin kastaba oo ujeeddadu salaadii subax buu tukaday si u tukaday waa si uu maalmaha kaleba markuu waqtigeeda tukanayo u tukan jiray macnaa wax qadaha iyo adduha ay ku kala duwan yihin xagga sida loo tukanayo may jirin si si uu tukanayo waktigaas ayuunbuu markan kaleba uu tukanayba weeyaan oo sifihii qaduhu waa sifadii addaha ayuunbuu laba mid yahay hadal buu sheeku raaciye raximah llahu tacaala waayo cibaaradan kolley dee dhinacyo kaleba kaleba waa loo xujaystay oo loo daliishaday kol haddii arrinku uu yahay siuu waktiga kaleba samaynayey buu sameeyey oo sifadii qadahan iyo sifadii adduhu waa isku mid ayaa wuxuu leeyahay imaka subaxna way ahayde fayuukadu minha nafaayatata subxi yuqnatu fiiha wahada laa khilaafa fiihi cindana waxaa laga qaadanaya ruuxa hadday dhaafto salaad subax bal dee madhab ahaan baanu ka hadlayaa de inaga xadiid ahaan iyo umuure ayaan xalay ahaan usoo hadalay eh ee madhabkii shaafici kolley maalikiyaduna waaba dee meelha ay ku kala dunaadeena iyaguna kolley waa qowlkoode qunuudka salaada subax la qunuuda waa suna raatiba ah marka wuxuu leeyahay kol haddii arrinku uu yahay si sifihii qabaha iyo sifa aduu waa isku mid maxaa laga qaadan faaitata subxi in la qunuudayo waxaan uleeyahay xagga madhabka in la qunuudayo ixtilaafoo taa ku sugani ma jirto waa arrin kale tan bal madhabkii baa ku koobnay arrin kaleo de iyadana lala wadaagsanayo dadka kaleba ay la wadaagsanaya aimada culimada kale oo halkan iyadana loo daliishaday ayaa waxaa kaloo iyadana markaa laga qaadanaya kol haddaan nidhi sifadii addaha iyo sifadii qadu waa isku mid sifada addaha subaxa salaada lala jaaran yahay salaa qiraada loo qaadi jiray dee markaa kole hadii la yidhi sidii uu marka kaleba samayn jiray buu sameeyey iyaduna shumuulka ama cumuumka halkaa inoogu sugan baa soo gelayo waa in lalaba jahrayo madhabka shaaficina kolley laba waj nas ma jiro dee imaamka laba waj oo asxaabtu ay leeyihiin baa jira oo iyaga xagga wajka xooga badan de mala ay ku fatwoodaan walow kana uu jiro waa inaan lala jaarayno qeybtaas kol haddii nahaar ahaan iyo maalin ahaan la qalaynayo salaadii nahaarigahay taa ay kala mid noqonayso oo dee iyaduba nahaarumeyda lakiin salaadii kale sa duhr iyo casar iyo aan lala jaarayn lakiin wejkuna waa jira waa lala jaaraya dee qolooyin kalena xadiidka on madhabkaba ahayn waa soo qaateen kolley bal qunuudka xalaytaan kaba soo hadalo dee su-aal malaa markii dambe baxay la yar weydiiyena way jirto waa arrinkan ah madhabka shaaficiye bal markaas qunuudkii waa suno raatiba ah wuxuu la mid yahay tashahudkan oo kale taas waxaa ka ratibmay oo suno raatiba ah lagaba dhigay haddii ruuxu uu ka tago sahwiba uugaba tago isagoo halkan sahwi iyo camdi ma kala qaado anagoo taxiyaadka dhexba haddii camdi looga tago s waa ka yimaada bay dhan in sujuudu sahwina lala imanayo waa madhabku suu yahay sujuud sahwi lalaba imanayo oo waayo waxay ka ratibmaysaa uun sunnahu haddii aan idhaahno waa si aan xalay nidhi axaadiidana aan kuba jamcinay waa shayga jaa-iska ah in markaasi laakiin dee sunno raatiba ama huwa waxaa kaloo lala haddii la doona lala imanayo haddii doona laga tegayo iyada taa markaa sujuud sahwi ma imanayo haddii dee sal lakiin marka sunno raatibo tashahud alawal lagalaba mid dhigo de waxay noqonaysaa in sujuudu sahwi hadda umuuro rasuulka ilaahay ka sugnaaduu dee badsaday ama uu laba iman jiray sa tasbiixdan rukuucda iyo sujuudda iyo takbiiraadka intiqaabka iyo rafc alaydiya umuuraha madhabka waxaa lagu tiriyaa inay hay-aad yihiin mustaxabaad un ay yihiin oo haddii laga tago sujuud saawi aanu kaba iman ee isaga hayay ka horreysiiyaanba bal waxaan leenahay laakiin arrinka dee daliil ahaan markaan eegno kolley daliil ahaan taasi wax keenaya ma jiro oo ah ruuxu haddii u bal ha qunuudo hadduu doonayo lakiin in sunno raatiba laga dhigo kolley axaadiisi ba sidan tahay rasuulka ilaahay waktiga uu qunuuday in badanna aanu qunuudin in la yidhaaho waa dee taasi kolley daliilkuma saacidaye lakiin arrin baa jirto wax dee madhabka untaa loo aaneeyo maaha waxaa hortii int madhabkan ma jirin taabiciintii xasan albasri oo kale cada ibn rabax saciid ibn cabdilcaziz cabdiraxmaan rag dee adugu taabiciintii iyo raggaa hore kaba mida salafkii ayay qowlkooda ahayd haddii laga tago in sujuud sahwi lalaba imanayo arrinku maaha wax madhabtan loo tiiriyo ama taas walow aan leenahay daliilkii dee tanuu keenaya lakiin cahdigii taabiciintaba dee aimadii taabiciinta rag kala duwan ayaa qowlkoodu ahaa oo xataa nin baa la oflay inuu cabdiraxmaan ibn abi layla ah la weydiiyey iyadoo su-aasha dee fatwa ahaan intuu qunuudkii ka tegay sujuud sahwi la yimi waana yar qoonsanaya sujuud sahwiganuu la yimi o deetu kaba cabiraada asaaba sunna sunni buu asiibay markaasi oo dee sujuudda uu sujuudayo bal markaa waxaan leenahay maaha waa wax dee salafkii bambarkood ay qabaane laakiin dee arrimahaan sheegayno tan dee markaa axaadiistana aan isu wada geysanayno kolley dee waatan eegayno taas albaabadu noo celiyn markaas waxa wey uma faصanca kama kana yaصnacu kula ywmin bs n malaa iska socdeen de faصanca kama kana yaصnacu kula ywmi qaala wuxuu yihi abu qataada warakiba rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay ayaa fuulay raaxiladiisii markay tukadeen dabadeed warakibnaa macahu anaguna dee maciisii iyaguna rawaaxishoodii bay wateen waanu fuullay qaala wuxuu yihi abu qataada odhanaya fajacala bacdunaa yahmisu ilaa bacdin fajacala wuxuu gudagalay bacdunaa anaga barhkayo yahmisu inuu hoos ahaan ula hadlayo ilaa bacdi barhkii kale hamsi waxaa la yidhaha alkalaam alkhafi macnuhu waa maxay markaasoo yukalimuhu bisawtin khafi waya sawt qarsoon inuu kula hadlayo hoos bay de rasuulka ilaahay ana ismaqashiinayn hoos bay udhigayeen hadalka waa labadii wada socdaa markaa hadalkan isku lahaa oo maxay lahaayeen ma kafaaratu ma sanacna waxaynu samaynay salaaddii baan kaba seexanay kafaaradeedu maxay tahay oo maxay bitafriidina fi salaatina gabodfalkaan salaadeenii ku gabodfallay bal kafaaradeeda iyo waxaas maxaa kaloo inaga kafaaro gudi maxaa waxaa inaga dhacay kafaare inooga noqonaya taasaanu islahayn oo sahan isulahayn uma qaala rasuulka ilaahay baa wuxu uhi hadalkii intu maqlay amaa lakum miyaanu idin sugnaanin fiya aniga fiiga uswatun dayasho oo dayasho uswatun iyo iswatun labaduba waa caadi qur-aankana waata inooguma sugan haddaba dayasho miyaanay idinku sugnaanin oo ilaahay baa i laqad jacala lakum fi rasuuli lahi uswatun xasana oo ujeedada anigaba waatan salaadii way dhaaftay arrin un baaban yeelay miyaanay dayasha idinku sugnaanin maxaa waa maxay waxyaalaha odhanaysa markaasaa muxuu yihi uma qaala rasuulka ilaahay wuxuu yihi ama waa tii adaatu istifaaxdi inahu shaniye laysa fi nawmi hurdada kuma sugna tafriidun gaboodfal oo ruuxu hadduu seexdo oo hurdadii ay dhaafiso marka hurdadaasun ay salaadii ku dhaafto ee dembi uu galay ma jirto mukalafba ma aha ikhtiyaar iyo wax uu leeyahay maba jirto marka wax korkiisa iyo gabodfal iyo tafsiir isaga loo nisbaynaya ma jirto inahu laysa fi nawmi tafriidun inama tafriidu bal taa aan yar dambaysane si aan casharku iigu yar socdo waxaa halkan uu sheeku faa'iide fiican oo halkan iigu sugan sharaxa bal si aan isugu baraarujino ayaa wuxuu leeyahay xadiidku wuxuu daliil intani u tahay culimaduba waxay ku ijmaaceen oo aan ruuxa hurdaa inaanu mukalaf ahayn ee qadahan dambe ku waajibaya kolley waa masale usuuliya taasi qadahani ma amar cusuba ayuu ku waajibaya haddaan amar cusub iman kuma waajibayo imaka dee amarkii cusbaana waan haynaa mise dee inay dayn fuulay un weeye yaanu dembiba kuba lahaaninbe ficilkun baa kaba ridaya kol haddaanu ficilku iman markaa dambe uu toosa ayuunbaa lagu yeelanayaa bal muhimku waxa weeyaan waktigaa wax dembiyo oo u saarani maba jirto weeye markaa waxa uu leeyahayna lakin arrin ayuu halkan sheegay bal masaladan suliga waan iska dhaafaya o labada dee qolba soo naqliye haddii laakiin ruuxii hurday buu leeyahy waa waxyaalahan dee ruuxu ikhtiyaarkiisa kulaba yimaado san cibaadaadki iyo umuurahaas dee hurdadii cudurdaar bay noqonaysaa lakin haddii wax alle wixii baab itilaafa oo wuxu uhi ruuxii hurday ayaaba gacantiisii baaba dee wax ku dhacay hadduu doodo waasasayo waxbuu isku rogayba oo kale taas oo waxa adigu acdaadiisi bal hadduu de isagoo sariir saarnaayo cid ay hoos ruday intuu isa soo rogo uu kusoo dhaco ruuxii ka hooseeye uu kusoo dhaco waxyaalaha caynkaasa ee itiraafah taas oo kale iyada damaankiisu biitifaaq wixii waa la leeyahay ruuxan dee qisaasiyeyne wax laguma laha laakiin damaankii iyo magdhowgii iyada way imanaysaayoo waxaa jirtana de waana daabit guud oo dee ay tahay inaan ogaano kol hadduu wuxuu itiraaf baabkii yahay damaanaadka baabkiisa yahay dee ruuxa mukalafnimo loo eego ilmo yar hadduu markaa isaga ay ka dhacaan ama uu jebiyo oo kale garaamadi iyo talafki dee waa imanaya ruux waalan hadduu ruux wax ku dhufto taas arrinkiisi waa imanaya lama odhanayo ruux waalan buu ahayo mukalaf ma ahayn taas diyadi iyo wixii way imanayaan oo ilaah baaba subxaanaه watacala muxuu uhi waman qatala muؤmina khaطأa fataxriiru raqabati muؤminaةi wadiyat musalamati ilى ahli ruux khada waxu dele macnaa waar buu tooganayeyba cid aan ufilahayn meeshaas baalay ku dhacday hadda isagu mabu ogeyn uma uqastin ilaahay muxuu sheegay kafaarada in lagu leeyahay in dee diyadiina qoladii waa lagu leeya oo wixii itilaaf baabkii iyado jaanibkani way kala duwan yihiinoo ruuxaan u kala fahayn bay laazimaba kaa in isrogay ee ruuxa isku rogay magti way imanaysaa hadduu dee sii kuba dhintay iyo wixii uu noqdo marka taasi waa baab kale waana wax laisku waafaqsayey laakiin tan kale iyo umuurahan dee iyadaa taa wuxuu ikhtiyaarkiisii meeshii ma jire mukalaf maaha umuuraha mukalafku maaha markaa dembi ugama imanayo taas waa intaa markaa rasuulka ilaahay wuxuu yihi inama tafriidu gaboodfalku waxaan taqsiirku dee ruuxa marka wa looga raacaya wa calaa man shaksi lam yusali an tukan asalaata salaada xataa yajiia waqtu salaati اlأkra ilaa salaadii kale waktigeedu galo oo arrinka tafriidka iyo gaboodfalku uu yahay ee ruuxuna dembi ugaba imanaya waa ruuxa salaadii cabdi weeye waa xusuusan yahay se ma iloobin ma hurdo salaadii baan u tukan ilaa salaadii kale waktigeedu galay kaas baa waxa weeye dembi u saaran yahay marka xadiiskuna kolley waa xadiis aan mar horena markii aan salaada cishaaye ku jirnay aan soo yar qaaday wuxuu daliil u yahayba salaad kastoo salaadaha shanta ah kamidi waktigeedu ilaa tii kale laga gaadhayo waktigeedii inuu soconayo iyada dee naskina wuu saaray ummaduna way ku ijmaacsantaho salaada subax way ka habsantao cadcadu markay soo baxdaa waktigeedii baxay marka kuwii kale waxay leeyihiin dee cumuumkan waan haysanaynaayoo cishaay uu kala gudiyo isagana ilaa waagu bariyo arrinku waxay noqonaysaa inuu jiro laakiin bal masaladaas kolley qolooyinka iyagula cishaayigu nisfa lail buu kuga baxaya dee iyaguna waxay odhanayaan ba nas baa isna saare aynu soo maray oo iyadana naskan baa cumuumkaa khaas yeelaya maqribkiina dee imtidaadkiisa halkan wuu inooguba sugnaanaya inaan waktigiisu koobnayn ilaa cishaayi ka gadayo uu taagmayo uu joogayo bal haddaba xataa yajia waqtu salaati اlأkra rasuulku markaa wuxu uhi faman facala dalika ninka arrinkaa sameeya ee ujeedadu waxa weeyaan uu ka seexday weeye salaadii boy eeg uu ka seexdayba falyusaliha ha tukado xiina yantabihu laha markuu u baraarugo marka uu tooso un ha tukado faida kaana markuu haday alqadu beri faida kaana alqadu maalinta dambe markay waktigeedi gaadho waktigii salaada falyusaliha cinda waqtiha maha dib ha ugu celiyo qalo kale ee dee waktigeedii isma bedelin dibdhacan u maanta dibdhacay umuu bedelina waktigeedii horuma salaadii kale unbuu tukanaya waktigeedii baa loo ilaalinaya falyusaliha cinda waqtiha kolley macnaha xadiidka ay kuma fasireen waa taa walow la odhan karo dee waaba inuu markaa kalena qalo kale ku celinayo in lagama doonayo waktigii xadiis abi daawudna sidaa uu ku yimi lakin xadiidka abi daawud waa daciif bal ibnu abi shayba wariyey ka abi daawud baa wuxuu lahaa markaa ruuxii berri gaadhay isagoo saalixana bal mid kale hala tukado laakiin xadiidkaan leenahay waa daciifba bal ibnu abi shayba waxaa iyadoo taa la weydiiyey u yihi ilaahay miyuu idinka nahiyayaa ribo uu isaguna idinka aqbalaya salaadu mid keliya un bay leedahay isagoo ribadii leh haddaba ma ilaahay baa dee taa idinka qaadayo oo marka la yidhaha laba salaadood laba goor wada qaleeya e bal markaa muhimku xadiidka macnihiisu taa weeye xadiidka abi daawudna waa daciif baan leenahay faida kana alqad uma qaala wuxuu yihi ma tarawna annaasa sanacuu maxaa u malaynaysaan dadki inay sameeyeen dadka badankoodii ma joogaan oo waa toddobaay ku wada socdaan rasuulka ilahi baa weydiy o dadku waxa inay faleen dee markay ina waayeen talo maxaynan u malayn haddana rasuulkii ilaahay baa muxuu yihi uma qaala wuxuu yihi mar kale oo isagoo iyagii weydiinaya ayaa wuxuu ku yihi asbaxa naasu dadkii way waabariisteen markaasay faqaduu nabiyahom asbax waxay noqdeen annaasu dadkii faqaduu kuwa waaye nebiyahom oo sida dhacaysa wey markaa iyagu waa maalintii dambaa la joogaa dadkii waxay waayeen oy noqodeen kuwa nebigoodii waayeyo calaamtii nubuwaday tana kaba mid tahay faqaala abubakrin wacumaru waa w isagu lama joogo waa kan ka warramaya wixii lays yidhi abubakr iyo cumar baa waxay yidhaaheen rasuul اllahi salى اllahu alay wasalam bacdakuma rasuulka ilahi uu idinka dambeeya rasuulka uu idinka dambeeya lam yakun ma ahaanin liyukhalifakum inuu iska kii dhaafo uu iska sii socdo taa rasuulka ilaahay kama dhacayso waa idinka dambeeya ee aan sugna weeyaan halkan aan ku nagaano waqaala naas dadka intii kalena waxay yidhaaheen ina rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalam bayna aydiikum rasuulka ilaahay waa idinka horeeya marka rasuulka ilaahay muxuu yihi fain yudiicuu nimankaasi hadday adeecaan ababakrin wacumara dee iyagaa ka ta iyagaa ka war siday leeyihin baa sawaabkii ah siday ay abubakar iyo cumar leeyihin oo waan ka dambaynaaye hadday abubakar iyo cumar adeecaan yarshudu way hanuun iyo sida toosan iyo sida sawaabka ayay ku dhici oo tana iyaduna waa aclaamtii nubuwadii unbay kaba mid tahay waa arrin kale qaala wuxu uhi abu qataada fantahayna ila naasi dadkiibaa iyagaa ka dambeeye way soo gaadheen xinabta dan nahaaru markay maalintii taagantay dheeraatay weeye cadcadda aada kor noqotay waxaamiya kullu shay dee dhulkaa kulul shay kastaaba kululaaday walxal hum yaquuluuna dadka ay leeyihiin weli aankii biyihiina lama gaadhin yaa rasuul allahi rasuulka ilahi halagna waanu halaagsanay waa haraadkan dee socod dheerna waa la daalaynaa socod dheerna way soo galeen oo habeenkii iyo maalintii bay soo socdeen waan halaagsanay cadishna waan haraadnay faqaala wuxuu rasuulkii ilaahay yihi salawaat ullahi wasalaamu caleyh hurka calaykum waxba biyo waa helaysaan weeye halaag korkiina ma aha tana mucjizo kale ay noo soo socota waana arkii u lahaa midaadaadan warbaa usugnaan doona warbay yeelan doontaa halaag korkiina ma ahaanin wax dhibi korkiina ma aha uma qaala rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi abliquu lii ii fura waxaa iisoo furtaa nagu mari koobkaygii waa alqacab saare ama koobka yar weeyo aad iyo goor ruuxa raakibkiina waxa dhici karta ee waa u baahan yahy inuu raaxiladiisan ama neefkan uu fuushay xagga ayaa laga laalaadin jiray oo xagga dambe laguma xidhi jiray haddaba iisoo fura koobkayga gumari waa alqacbu sagiira qaala wuxu uhi wadacaa waan u dalbay bilmidaati waysadii uu abubataada haye in yaroo biyii ku jirtay fajacala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu gudagalay yasubu inuu ku shubayo oo rasuulka ilaahi waa abu qataadata abu qataadada yasqin macanaa abu qataada galaaskiibuu qabtay ama koobkii rasuulka ilaahina waysadii o waa ku shubaya wax yar baa ku jira hadda ruuxna malaa dee aad oon tirteen waa ku shubayaa galaaskii waa buuxsamayaa dadkii baa kolba mid loo dhiibaya marka wuxuu yihi abu qataada falam yacdu mabaabay gudbinoo ama arrinku annaasu yacdu bimacnaa cadaa yacdu bimacnaa lam yujaawizu weya may dhaafinba arrinku sadun baaba u dhacay wey an ra-a inay arkeen annaasu dadkii waanay haraadan yihiin maa anbiyo fi lmidaati maydaada ku sugan may gudbin markay inay arkeen unta oo waaan an ra-aana antan masteriya hadday tahay adigu intan waxaan kaba dhigaynaa faacilkii yacdu falam yacdu may gudbin oo an ra-a naas ay ru'yat naas dadka aragtidoodii maa fi lmidaati takaabu calayha inay dee kusoo xoomeen weeye kusoo urureen ay soo kusoo foorarsadeen taas arrinkoodii mu gudbino macnaa arrinkiiba wuxuu noqday un mar alla markay biyaha yar ay arkeen midaada biyaha yar ku arkasho biyaba lama haysan ayaa lagu soo xoomo lagu soo ururey nin kasta isagoo doonaya inuu cabo sheekuna halkan wuxuu leeyahay kolley waxaad moodaa hadalku ma cadda dabadna qawlahu ma wey laakiin waa siday tahay maadan eeg halkan waxa ii taale anigoo sidan ku laqbeeyey imaka bacda an ra-a naasu maan fi lmidaati taas buu leeyahay waxaa lagu dabdiyey iyadoo lamado markaa biyey noqon oo anigaa saa ku laqbeeyey iyo in la qasriyo oon labadido hamsada go-aysa oo markaa muxuu noqonayaa falam yacdu an ra-a naasu ma fi lmidaati oo maadii ismiga mawsuul ahayd inay dadkii arkeen ma wixii fi lmidaati waysada ku sugnaa takaabu alayha xataa takaabu calayha waa lafdigan ma buu leeyahay ama maan ama ma faqaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi axsinuu fiicneeya amala war akhlaaqda iyo dhaqanka iyo cishrada fiicneeya kullukum sayarwa intaa yar baa dhammaantiin aa ka wada okanaan doontaan kuwada oo bixi doontaane qaala wuxu uhi fafacalo siiba waa la degay de nin kastaaba markiisu iska sugayo tartiibtiisii markii hore waxay israahay malaa wa idinka go-iyo intaa mal aad wax ka heshide fafacalo fajacala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam yasub waa ku shubaya rasuulka ilaahi waasqin xataa ma baqiya gayri wagayru rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam in dadkii oo dham inay wada dhargeen cokonaadeen oonay hadhin aniga iyo rasuulka ilaahi u mooye cid kaleba aanay hadhin dadkii kale ay wada cabeen qaala markaa wuxu uhi abu qataada uma saba rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi baa ku shubo faqaala lii wuxuu igu yidhi ishrab cab faqultu waxaan ihi laa ashrabu xataa tashraba ya rasuul الlahi ma cabaya ilaad cabtid rasuulka ilaahi o qaala wuxuu yihi adabkan baa rasuulka ilaahayno de waa faa'ido kale oo xadiidka inoogu sugan ee guud ahaan ba wada faa'iidaya axkaame ina saaqiya alqowmi qoomka ninka warwaraabinaya aakhiruhum shurban ka ugu dambeeyo weeyo nin hadduu wax qaybinayo caanaad qaybin biyaad qaybin cunto kalaad qaybin isaga ayaa adabku waxa weeye inuu isagu de waxa weeyaan hor cuno ama hor bilaawo maaha wt isagu ugu dambeeyo horta dadka markuu wada gaarsiiye dabadeed ay noqdaan oo isagu bal uu markaas sugo horta ugu dambeeyo rasuulka ilahina isagaa dee waraabinayey marka anaa u dambaynayo weye qaala wuxu uhi fasharibtu waan cabay washarba rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilahina waa cabay qaala abu qataada wuxuu ihi faata naasu dadkii baa waxay yimaadeen markii dambe almaa biyihii ba waxay soo gaadheen jaamina iyagoo iska nastay iska raaxaysan weeyeen oo nashiidiin oo ujeedadoo riwaan cokan oo de waa kuwan ma haraadanayn way haraad baxeen oo iyagoo markaa baahi iyo dhib badani aanay hayn ayay soo gaadheen halkii biyihii na ay soo gaadheen jaamina macnaa waa mustarixiina riwaana waa dee rayaan iyo raya muanaskiiyo mudakerkii labadiiba jamac buu unoqonaya sadee cadsha iyo cadshaan cidaashan ay jamac ugu tahay bal markaa jaamina riwaa qaala wuxuu yihi raawiga xadiidka warinayey waa cabdالlahi بn rabax waa abu qataada maye faqaala cabdالlahi بn rabaxin oo markaa ninkii kasii warinayaa leh cabdالlahi بn rabax baa wuxuu yihi ini anigu low xadita hada xadiia xadiidkan waan ku waramayo xadiidkan aan sheegayey fii masjid اjaamici waa masjidkii jaamic ahaayee ku yaalay basro weeye ayaan xadiidkan ka sheegaya basra markaa la joogaa kolleyna laba madhabood ay hore usoo maro basrin iyo kofinikaleyen ayaa mawsuufkan sifadiisii loo idaafeeye kuba sugan id qaala markaasa waxa shagu meesha fadhiya cimraan ibn xusein saxaabiga isaga waa taabiciya id qaala waktigaa wuxuu yihi cimraan ibnu xuseinin undur bal eeg ayuha alfata mala waxyaalo ayuu is yihi dee tafsiilkii qaarkood ayaan u sheegin ama kaba tegay ama si kale u sheegay tuui ushe bal u fiirsa ayuha alfata kayfa tuxadiu sidaad xadiidkan u sheegayso fa ini anigu axad rakbi xadiidkiisu waa inoo dambeeya lakiin laba waaqacay kala ahaayeen ee dee umuuro ayaa ka dhexeeyey un fa ini anigu axad rakbi safarka mid kamidaan ahaa tilka laylata habeenkaa dadkii habeenkaa rakbigii baan kamid ahaaye oo goobjoog baaban ahaa adigu laakiin waa lagaaga warame bal ufiirso sidaad u sheegayso qaala wuxuu ihi cabdالlah بn rabax baa ornay qultu fa antum aclamu bاxadiiث idinkaa xadiidka nooga aqoon badan ayaan ku idhi bu hi faqaala wuxuu yihi minman anta yaa tahay qultu min alansaari ansaar baan kaba mid ahy qaala wuxu uhi xadid waran faantum idinku aclamu bixadiiikum xadiidkii de abuqataadna ansaar bu ah xadiidkiina idinkaa dadka kale ka yaqaane sheeg oo wad bu hi qaala wuxu uhi faxadatu lqowm qowmkii baan u warramay faqaala cimraan cimraan ba wuxuu ihi laqad shahidtu waan xaadiray tilka laylata habeenkaas wamaa shacartu anigu ma dareeminba wamaan malaynayna ana axada axad xafidahu inuu xifdiyey kama xafidtahu sida ad u xafiday in ruux kale u xafidsanyahy uma malaynaya waa lagu dabdiyey taas ama xafidahu inuu xifdiyey kamaa xafidtahu sida anigu u xifdiyey labadaba waa labadee tawjiihoodna iska daahir yahay bal xadiidkii cimraan waa kan kolley waa waaqaco kalaan leenahay waxadaثani axmed ibn saciid ibn skrin idarimiy kol haddii markaa inta badan ay wadaagsanayaan de waan isaga carabkaan marina xadaثana cubaydالlahi بn cabdالmajid qaala xadaثana sarmo bn zariirin اlcubaaridiyo qaala samicta aba rajain اlcubaaridiya isaga hore inu soo maray cimraan ibn milxan waa nin rasuulka ilahi waktigiisii islaamay lakiin aan la kulmin markii dambena in badan noolaa can cimraan ibni xusaynin qaala kuntu maca nabiy llahi salى اllahu alayه wasalam fi masirin o rasuulka ilahi baan la socday socod uu lahaa qaala wuxu uhi faadlajnaa laylatana waxaanu waxaanu soconay iga xid muraxadda muraxadda iga xid waxaanu soconay habeenka iyagii oo dhan baanu soconay faadlajnaa laylatana idlaajna sayrka habeenka gelinkiisa hore yidhaahaan ama habeenka o dhan oo la wada socdo ibdilaaj hade o ifticaal una na habeenka gelinkiisa dambe socodkaa la socdaa la yidhaha xataa idaa kaana markuu ade fi waji subxi wejigii subax ujeedadu subaxba uu dhow yahay ayaan carasnaa degnay horey nuu soo maraya nuzuul aakhira leil in tacriis la yidhaahe faqalabatnaa waxaa naga qaalib noqotay acyunaa indhaha yagii xataa bazaqat ishamsi ilaa cadceeda soo baxday qaala wuxu uhi fakana waxa awala man shaksikii ugu horreeyo istayqada toosay mina xaaluu nagana mid yahay abubakrin rasuulka ilaahay markaa lama isocona abubakr iyo cumar dad kale ayla soconay xadiidkii abu qataada markaa waa waaqaco kale wa kunaa waxaan ahayn laa nuuqidu kuwa aan toosin nabiy llaahi salى اllahu alayه wasalam min manaamihi hurdadiisa kamaanaan toosin jirin idaa naama marka uu seexdo xataa yastayqida waayo dee rasuulka ilaahay waa loo waxyi waa ugu imanayay hurdada markaa wax ku imanayo ama u imanayo war uma hayaano may toosin jirin ilaa uu tooso ima dadka kale haddii ruuxa salaada u dhaafaysa waa la toosinaya uma stayqada cumaru cumar baa toosay abubakr dabadeed faqaama waa istaagay cinda nabiy llaahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay agtii fajacala wuxuu gudagalay yukabiru inuu takbiiranayo allahu akbar wayarfacu sawtahu bitakbiiri dhawaaqiisana takbiirta sare ugu qaadayo xataa istayqada rasuulu llahi salى اllahu alayه wasalam ilaa rasuulka ilaahayna toosay falama rafaca ra'sahu markuu madaxiisii sare u qaaday wara'a shamsa uu arkay cadceedii oo qad basaqad soo baxday ayuu yihi qaala irtaxilu fasaara bina xataa ida byadat الshamsu waqtigii karaahadna waa suuray cadceeddii markay caddaatay ayuu nazla dhaadhacayoo fasallaa bina lgadaata subaxdii buuna tukiyey faاctazla rajulu nin baa dheeraaday min alqowmi qowmkii kaba mid ahaa waa xadiidkan tajriidka xadiidkii ka horeeyey salaad ama kitaab tayib akhirkiisa aan kusoo maray weeyaan ee lafdiga bukhaari iyo kana waa lafdiga muslime lam yusali macana aanala tukan falama sarafuu markuu salaadii ka baxay ayuu qaala lahu rasuulu الlahi salى الlahu عalayhi wasalam ya fulanu fulanow maa manacaka maxaa kuu diiday an tusaliya macnaa inaad nala tukato qaala wuxu uhi ya nebiy اllahi asaabatnii janaabatn janaaba i asiibtay oo u ixtilaamay biyana ma haysto faamarahu rasuulu الlahi salى الlahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay baa amray fatayamama bisaciidi saciidkii buu ku tayamumay fasallaa isna waa tukaday uma cajalanii wuu idedejiyey rasuulka ilah dadkiibu iga horreysay uhi bal hore soco saad biyo inoogu doonto fii rakbin waa isagoo dad kaloo rakbi ah oo dee jamcu raakibin ee la socda cimraan beyna yaday hortiisii nadlubu xaal aan dalbayna almaa biyo aan doonayno bal xaal qad cadishnaan haran eeg tan taa hore weysaa la haystay iyo abu qataada iyagu maanta waxba lama haysto waa waaqaco kale cadashan haraad shadiidan daran fabaynamaa waqti naxnu anagu nasiru aan soconno idaa naxnu wuxuun baaba laba kulannay bimra'atin haweeney saadilatin laalaadisay rijlayha labadeedii lugood bayna masaadatayni laba qarbadoo waaweyn dhexdood macnaa keligeed bay soo dhaamisay laba qarbadoo waaweyn oo biyo meesha ay ka keentay waqti dheer oo muddo dheer bay soo socotay ayay ku dul fadhido raaxiladeedii awrkeedii bay saaran tahay markaa lugihii bay ka kala riday faqulna allaha waxaanu ku nidhi aynalmaa biyo halkee ayay jiraan oo xaggeed ka soo dhaamisay qaalat waxay tidhi ayhaah ayhaah waa hayhaata ayuunbay laba mid tahay waa luqaadkeedii macnaa waa fog yahay waa fog yahay weeyaan oo waxaa heli kartaan ama gaari kartaan ma aha lamaa lakum waxa dhow ima jiro biyo idinma sugnaado waxaa dhici karta inay maalin dhan ka soo socotay qulnaa waxaanu idhi fakan bayna ahlika wa bayna ma reerkaagu halkuu degan yahay iyo biyaha halkan aad ka soo dhaamisay intee u dhaxaysa qaalat waxay tihi masiratu yowmi waleyla maalin iyo habeen in loo socdo qulnaa waxaanu ihi indaliqi ilaa rasuuli llahi salى اllahu alay waslm iyo ma gaari karaan iyadii bay soo duween idhahan rasuulka ilaahay xaggiisa ukac qaalat waxay tihi wamaa rasuul llahi kolley tajriidkiasaan kuma soo maray waxa weeye waaba ti tihi ma kii saadiga lalahaaba waa say dee carabi odhan jirte rasuulka ilaahay muxuu yahay wuxuu yihi saxaabigii falam numallika maanaan milki siin min amriha arrinkeedii shay-an shay arrinkeeda kaba mida ujeeddadu iyadii maanaan dayn inay iska socoto ee waanu dunay xaggii rasuulka ilahi baan usoo kaxaynay xataa dalaqnaa biha ilaan deg awrkun bay hogaanka qabsadeen oo ilaan iyadii aan xaggii rasuulka ilahi aan laba ula kacnay fastaqbalnaa biha fastaqbalnaa waxaanu kala hor tagnay biha iyadii rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam fasa'alaha uu weydiiyey faakbaratu way u warantay mil ladii akbaratna biyigu weydiiyo wixii ay noo sheegtay wax laba mida wa akbaratu waxaanay rasuulka ilaahay u sheegtay annahaa mu'timatun caruur agoona inay leedahay oo odageedii dhintay laha sibyaanun ay usug mu'timadii baaba madatu aytaamin weeye mu'tima laha iyada ay usugnaatay sibyaanun caruur aytaamun agoona faamara rasuulka ilaahay wuxuu amray biraawiyatiha waa awrkeedii ama raaxiladii u rarnayd ayuu amray raawiyana luqada carbeed waxay tahi waa neefkan geele la dhaansado kaas baa raawiye la yidhaha e laakiin markii dambe ahlalcurfi baa masaadada ama qarbadkan biyaa laguma shubto ayay magacii raawiyada siiyeen oy dee kaba cabireen raawiye lakiin asalku waa ti waa neefkii geela ama awrkii u rarnaa soo dhaamisay ayaa rasuulka ilaahay amrayo faunikat raaxiladii baa la tudhiyey famaja afka intuu ka furay qarbadkii ayuu famaja wuu tufayo fi lcazlaaweyni labadii naase alculyaaweyn sareeyey alcazla asalka hore dee alcazlaaweyna waa ma waa musanihii uune waa naasaskan dee ama biyaha sibraarka iyo qarbadka iyo biyaha lagaba shubo taas baa la yidhaha afkan weyna famu misaad masaadati baa la odhanaya imika lakiin xadiidka waa afkii sare inuu furayo kaasna in waaba lagu idlaaqi karaa uma bacatha biraawiyatiha neefkiibuu kiciyey malaasi biyuu ay hagaag ugaba soo shubmaan uu ku tufay rasuulka ilaahay afkii waa la xidhay naasaskii baa la furay si bukhaari baan ku aragnay ama xadiidkii dee kaa bukhaari fasharibnaa waanu cabnay wanaxnu arbacuuna rajula cidooshun anagoo afartan nin oo haraadan ah xataa rawiinaa ilaanu cokanaanay wamala'naa waanu buuxinay kula qirbatin qarbad kasta qirbad kasta oo macanaa macayaga ahayd iyo waidaawatin wayse kastaba weel kastay wateena biyii bay kaba buuxiyeen waqasalnaa waanu u maydhnay saaxiibanaa ujeeddadu waxaanu siinay biyo uu ku maydha ninkii oo horeynu usoo maray oo ruuxu hadduu dee janaabo leeyahay waa tayamumi karaa tayamumkuna halkii biyuhu u gelaya laakiin marka dambe uu biyo helo in salaadii ma soo celinayo lakiin maydhigii waa maydhanaya غayra ana anagu lam nastabacirin neefkeela kamaanaan waraabin oo raawaxashi kamaanaan waraabin ayaa ka caday kana dhaansaday walxaal hiya waa mazaadadii takaadu ay u dhowdahay tandarij waa mucjiza une inay dilaacdo minalma biyi way buuxdaaba oo inay qaraxdo oo biyahan dee buuxiyey taasaabay u dhowaanaysaa yacni mazaadatayn uma qaala wuxuu rasuulka ilaahay yihi salawaat ullaahi wasalaamu alay de haweenaydii muddaa loo yar dibdhigay gees kalena waa tan biyaheedii lagu intifaacay waa nooc haatu keena maa kaana cindakum wixii dee sahay iyo waxyaala a wadateen waxaweeneedan aan siino bal keena fajamacnaa laha waxaan usoo ururinay min kasarin jamcu kasratin weeyo waa ashay lmaksuur ama alqidcatu min ashay lmaksuur waxaa la jabiye ama qidcada kaba mida la idhaho waa dee kimistoodii iyo wixii jababkii iyo wixii ay wateen iyo watamrin timir wixii ay hayeen ayay usoo ururiyeen wasara lahaa suratan rasuulka ilahi baa maro keenay waa loogu guray oo uu xidhay kiish oo kale u noqotay wasara waa xidhay lahaa iyada suratan kiish buu uxidhay waxaan uu guray faqaala laha wuxuu ku yidhi idhabii tag oo faacimi cuntadaasi haada kan ciyaalaka caruurtaadii waclami waxaad ogaataa ana anagu lam narza inaanaa nuqsanin maik biyahaadii waxba kamaanaa dhimin sibay ugu buuxaan iyadii iyagiina ay dee u buuxsadeen weelalkii ugana cabeen falama atat ahliha markay reerkeedii u timi ayay qaalat waxay tiri waana ka yar dib dhacday laqad laqiitu waxaan la kulmay asxar albashari dad oo dhan kii ugu sixir badnaa saaxirkaa dee saaxir oo dhan ugu weyn aw inahu lanabiyun ama se waaba nebi kama zacama si uu sheeganayay ama waa saaxir de asxar albashar marka kaana min amri marka way uga ororto arrinkiisa waxa ahaa dayta wa dayta manaa kayta wa kayta iyo dayta wa dayta wa tlam sa iyo sa iyo saas baa qisadii bay adugu dalada ka gashay fahada allahu ilaahay waa hanuuniyey muslimiintuna way marka meelaha lagu soo duulo reerkoodii iyada waa la dhowri jiray oo way hareerahay ka mari jireen fahada allahu ilaahay baa hanuuniyey daaka sirma waa alabyaat almujtamac waa reerka meel deganune sirmigaas iyo reerkeedii bitilka lmarati haweeneydaa saa ilaahay ku hanuuniyeyo faaslamata way islaamtay wa aslamu iyaguna way islaameen kolle xadiidka macnihiisu waa daahir baan filaya waa nin kala duwan yihin o waa arkaysaa ninku waxyaalahay kala duwan yihin waa qiso kale وxadثna اسحاq بن ibrahيم الحنbلي قال أخبرna نضر بن شmayل قال xadثna cوف بن أbي جميلة الأعrاaبي عن أbي الرجاء الcbاrdي عن عمران بن الحuseين بن الحuseين قال كuنa mعa رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم في سفر فsريna ليلة هبeen baan soconay حatىa إdا kاna min آkhر الlيل qbayل الصبح ayaan وaqعnaa dhacnay tilka wqcta وqcda اlatي taasoo laa wqcta dhicid iyo jiefsi cind almusaafiri ruuxa musaafirka agtiisa axlaa mina ka macaani aanay jirin dee ruux maalintii iyo habeenkii oo dhan soo guuro gelayay markau dhinaca dhulka dhigo markaaba waa seexanaya wax uga macaano taa naftiisiina dee uu kaba jecelaya ma jirto taasoo kalea mu seexanay uma ayqadna ilaa xaru shams cadceddi kuleelkeedu baabana toosiyey wasaaqa alxadiida binaxwi xadiidi salmi bni zariirin wazaada wanaqasa ziyaadiya nuqsaanba riwaayadan way lahayd waqaala fi lxadiidi falama stayqada cumar bnu lkhadaabi waraa uu arkay ma asaaba annaasa wakaana wuxuu ajwafa nin cod dheer buu ahaa ee si wax codkiisa colooshiisa kasoo baxaya oo kale rafiica sawti yakruju sawtahu min jawfi oo jariidan xoog leh fakabara uu takbiirtay warafaca sawtahu bitakbiiri xata stayqada rasuul llahi salى اllahu alيه wasalam bishiddati sawtihi bitakbiiri falama stayqada rasuul llahi salى اllahu alيه wasalam shakw ilayhi aladii asaabahum faqaala rasuul اllahi salى اllahu alيه wasalam laa dayra irtaxilu waqtasl xadiida xadiidka aynu soo maray qisadii oo dhan buu dabagalay xadaثna isxaaq بn ibrahim qaala akbarna sulayman bn xarbi qaala xadaثna xamaad bn slmةa can xumaydi can bakr bn cabdلlahi can cabdillahi bn رabaxi can abi qataadata wa abi qataada xadiidkiisii oo kale qaala kana rasuul الlahi salى اllahu عalيه waslm rasuulka ilahi wuxu ida kana fii safrin markuu safar yahay facarasa uu dego bilaylin habeen uu dego imika halkan muطlaqu nuzuul weeye ama gelin hore ha noqoto ama gelin dambe imika waa waqti hore idajaca calىa yamiinihi uu jiifsan jiray oo midigta uu jiifsan jiray waidaa carasa laakiin hadduu dego taasi waa iyadoo habeenkii baaqaya uu dego weeyo ta hore laakiin hadduu dego qubaylo subxi waqti waagu dhow yahay nasala diraacahu diraaciisuu taagi jiray sidaasuu u taagi jiray wadaca ra'sahu madaxiisana uu dhuligi jiray calaa kafi ujeedadu si aanay hurdada ula tegin dhinaca dhulka ma dhigahayn waagina waa dhow iyo intuu diraaciisa taago ayuu kafkiisa buu halkaa dhabankiisa saa u dhuligi jiro sidaasuu ku seexan jiray taasuu ku ayuu ku seexan jiray xadaثna hadaab بn khaalidi qaala xadaثna hmaam qaala xadaثna qataadة can anas bni maliki ana rasuul اllahi salى الlahu عalيه wasalam qaala wuxu uhi man nasiya ruuxa ilooba salaatan salaad falyusaliha ida dakaraha laa kafaarata laha ila dalik inuu dib tukado un baa kafaaradeedu tahay wax kale oo lagu leeyay maba jirto qaala qataadatu waaqimu الsalaaةa lidikri oo isagaa aqriyay xalaytaynu soo aragnay وxadثna yaحyى بن yaحyى وسacيid بن maنصuuri وqtaybaة بن سacيidi جamيعا عan abي cawaanata عan qatadةa عan aنasi عan النabiyi slى الlahu عalيه وasلم وlam ydkur muu sheegin isago riwaayadan anas mee qataade uu ka wariyey abu cawaana laa kafaarata laha ilا dalik وxadثna mحamed بن المثنى qala xadثna cabdالأعlى qala xadثna سacيid عan qatadةa عan anas بn maliki qala qala نabiy الlahi slى الlahu عalيه وasلم man nasiya salaata aw naama canha salaad ninka ilooba ama se ka seexda fakafaaratuha an yusaliyaha inuu tukado ilaa dakara markaa u xusuusto ama uu tooso intaasun bay kafaaradeedu tahay وxadaثna نصr بن عaliyi الjahdamiyu qala xadaثanii abi qala xadaثna الmuثنى عan qataadةa عan anas بn maliki qala anahu qaal qala rasuul الlahi slى الlahu عalيهi waslم إdا raqda أxadكم عan الصلاaةi aw gafla canha ama uu iloobaba ka gaafil noqdo falyusaliha إida dakarha aw istayqada weeye markuu xusuusto ama uu tooso fain اllaha tacaalى yaqulu oo intani waaba marfuuc وaqimi الصلاaةa لdikri salaada og si aad igu xustinba weeye ama dee xusuustintaan ku xusuusiyaba kolley allah subحanaه وataعalى alى alam subxaanaka اllahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfirka atub ilayk كلي كلي الكواب